madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta soo xiray kulankii madasha wadatashiga ee maalmihii ugu dambeeyey ka socday magaalada muqdisho kaasoo ay kasoo qayb galeen madaxda maamul goboleedyada dalka mas-uuliyiinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya iyo xubno ka socday beesha caalamka kulanka madasha ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana warmurtiyeedkii laga soo saaray saxaafadda u akhriyey afhayeenka madaxweynaha daa'uud aways madaxnaha ay soo dhaweeyeen dhammaan xidigalayaasha si gaarana ugu mahadceliyay beesha caalamka madaxweynaha wuxuu hoosta ka xaqiiqay muddada la haysataa ay u kooban tahay loona baahnay in si wadajir ah loogu guutado dabagelinta doorashooyinka waqtiga aada u kooban awgeed qodobada warmurtiyeedka laga soo saaray ayaa sidoo kale waxaa ka mid a in guddiga doorashada heer federaal ay kasoo baxaan howlaha loo igmaday ugu dambeyntii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulanka soo gebagabeeyey ayaa sheegay in madasha wadatashiga mar kastoo looga baahdo howlo muhiima ay sidoodii u kulmi doonaan waxaana uu sheegay in xilliga doorashada loogu talagalay aan waqti dheeraada lagu dari doonin sidii dhaqanka u ahayday wadatashi iyo maxaanku irahda dooda dhaadheer kadib communikega muxuu ahaay afhayeenku uu akhriyey ayaa madashu isku soo raacday howshuna muxuu ahaay sidaas ayay ku soconaysaa madashu marar badan waxaa la yidhaha waa shirkii ugu dambeeyo madasha iyo waxa iyo sidaa ma ahan madashaana waa jiraysaa ilaa howlahaas ay xilkooda qaaday ay meel gaarsiiso daqiiqad kasta oo loo baahdo in ay soo baxdo arin la u baahan tahay madashu inay iska aragtana madashu waa isku imaan doontaa meel allaali meesha markaa ay isla garato u fudud ayna isugu imaan doontaa sidii horay bacaadada waaheeda dalka gudihiisa ah dadaaladii markaa sidaas u socdaan waxaan rabaa mar kale dadweynaha soomaaliyeed iyo beesha caalamka intaba inaan u cadayno madasha waxaa ka go-an doorashooyinka dadban ee dalka ka dhacaya sanadkan laba kun iyo lix iyo toban in ay waqtigoodii ku dhacaan oo maalinna aan laga bedelin maalinna aan lagu darin shirka madasha oo maalmihii ugu dambeeyey ka soconaya magaalada muqdisho ayaa waxaa jiray qodobo ay horay madaxda isugu mari waayeen kuwaasoo ugu dambayntiina ay maanta go-aan rasmi ah ka gaareen islamarkaana ay ka soo saareen warmurtiyeedkan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho